bismillahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhdu ahay tobankii bishii tobnaad tuulo haraya la yidhaahdo balanbal galbeedka uga aadan ayaa dad reermihii ah neef geela oo ay ku qasheen hilibkii siday ku sumoobeen runtii dadkaas sumoobay dad tiro badan buu ahaa toddoba qof waxaa la keenay balanballe dad kale oo badanna waxaa loo qaaday guriceel todobada qofoo balanba la keenay iyagoo oo aada u liito oo mihirla baa la keenay dhakhaatiirtu markii ay la dadaaleen oo daawooyin siiyeen way miyirsadeen galabta ayay miyirsadeen dhammaantood toddobadiiba haddana weli waxay ku sugan yihiin isbitaalka marka maxay ahayd waxaan dadkan ay ku sumoobeen ratigi hilibkiisa ku jiray
waa neef geela ritiigu aniga in hore hal baa la yidhi neef geela ay qasheen neefka geela ana wuxuu ahaa neef xanuun u dhintay neefku neef xanuunsaday buu ahaa isagoo xanuunsan bay qasheen hilibkiisi markii la cunayna dadkii cunay dhammaan waa sumoobeen waxaa la malaynayaa marka neefku laftigiisu inuu sumaysnaa oo wax sumaysan inuu isticmaalay marka sidaasay u dhacday haws waa tahay marka tirada guud ee dadka sumoobay waa imisa mudane guddoomiye
runtii anigu hadda tira koob kama hayo soddon iyo dhowr qof bay ahaayeen baa laygu yiri dad reemiyo meel isugu yimid bay ahaayeen toddoba qof unbaa balanban la keenay isbitaalka hadda taal labaatan iyo dad ka badanna waxaa la geeyey gurceel gurceelna hal qof baa ku dhintay baan yaan maqlay marka laakiin anigu hadda balanbal baan ku sugnahay toddobadii qofoo balanbal waa miyir qabaan welina waxay ku jiraan isbitaalka waa tahay marka waxaad ii sheegtaa dabiib caafimaad ma heleen dadkaasi xaaladooduna hadda waa sidee
dabcan waa heleen oo hadee reer iyo maanta waa loo waa loo gulmanayay waa loo dadaalay meesha isbitaal baa ku yaal hay-ad baa gacanta ku haysa dadka macnaha isbitaalkana waxay ka heleen daawo fiican magaalada daawaa looga gaday haddana weynihii qabaan oo xaaladooda waa ka sarreynaysa waa tahay markaa deegaankaas ay wax ka dhaceen balanbal ilaa imise kilomitr ayuu u jiraa xaggeesu ka xigaa degmada balanballe balanballe wuxuu ka jiraa galbeedka wuxuuna u jiraa afartan kilomitr
waa tahay dad kale oo deegaanka ay wax ka dhaceen lagu dabiibayo oo xaaladoodu halkaasi lagu daaweynaya miyaa jira mase dadkii oo dhan waa lasoo qaaday
may dhammaan dadkii waa lasoo qaaday waxaana loo qaaday dadka xooggiisii gurceel intii kalena balanbal baa la keenay laakiin wax meesha ku haray ma jiraan sababta adi meesha gaadiid baa tegay dad baa gurmaday teleefoonaa lasoo diray waa la aaday meesha wax allaale wixii hilibka cunay oo dhan waa lasoo qaaday waa tahay marka maxaad baaqa oo aada u jeedinaysaa dhammaan dadka ku dhagaysanayo oo ah in dadkaasi la gargaaro oo kale
runtii waxaan leeyahay dadka hay-adaha samafalka iyo dadka caafimaadku waxay u kuban kareen dadka suntu waxaa weeye waa arrimaha ugu adag oo qofka baro-aadankaa waxyaabaha ku dhaca waxyaabaha ugu adag in zaad ku reebtaa laga yaabaa dadka dhakhaatiirta aqoonta u leh iyo dadka caafimaadka waxaan ugu baaqayaa meel kasta hala geeyo dadkaas inay xaaladooda iyo dabiibkooda la socdaan waxaan kaloo ugu baaqayaa dadka reermiyiga ah oo xoolaha haysta xoolaha hilibkooda inay iska ilaaliyaan inay iyagu iskood u qashaan maaha xoolaha ama bahalku cuno ama iyagu iskood u jirada hilibkooda inaysan ku degdegin oo iska ilaaliyaanna waa ugu baaqaya maamulkiinu maxaa tillaabaa uu qaaday markii dhacdadan ay dhacday
maamulkayada wuxuu qaaday meesha gaadiid baan u dirnay isbitaalka aaday dad ka socda iyo ambalaas dadkii bay keeneen dadkii markay keeneenna hadee waxaan samaynay in maaragtay sidii wax looga qaban lahaa xagga isbitaalka iyo xagga magaaladaba gurmud baa ka galna
ugu dambeyntii xaaladda guud ee hadda degmada balanballe bal sawir guudi naga sii
degmada balanballe hadda waa fiican tahay xaaladeedu waa wax dhibaato ah kama jiraan waa magaalo hadee degme ummad dagana ku nooshahay oo hadda wax dhibana kama jiraan wax shida-ana kama abuurna waana fiican tahay adeegeeda bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo hawlahooda dhanna waxay u socdaan sidii caadiga ahayd wax hadda barbarada